xabad joojinta horaa loo sameeyey haddana ciidamadii waan kala qaadnay islamarkaana waxaan joojin waxaan waxaan jibka kamaba ka joojinay wixii la oran jiray isbaaro oo idilba oo maanta waxaan ku faani karnaa waxay tahay afgooye ilaa iyo marka intuu dhexaysa inaadan ku arkayn wax isbaaraha oo shacabka lagu waxyeeleynayo insha allahu kariimna waxyaabaha kaleoo yaroo dhimana inaan dhamaystir ayaa isku dayeynaa waxay u baahan tahay gobolka shabeella hoose in la geliyo juhdi aada u tiro badan sababtoo ah dadkiisu waa dad ganacsado iyo beeraley isugu jira waxayna u baahan yihiin inay helaan muxuu ahaa nabad ay u baahan yihiin